bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada warka aad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo sheegay in nabadda soomaaliya ay ku xidhan tahay iyadoo laga siifeeyo guud ahaan dalka cadowga argixisada ee al-shabaab munaasabad lagu soo dhoweynayo guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo xalay lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedkaasi guddiga doorashada qaranka oo wadatashi kala sameeyey doorashada sannadka labada kun kow iyo labaatanka jaaliyadda soomaalida ee dalka kanada wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudugna waxa ay dhagax dhigtay dhismaha cusbitaal loogu talagalay inuu adeego bulshada ka oo laga hirgeliyey deegaan lagu magacaabo qarsooni oo gobolka mudug dhaca akhbaaraadka warka dibadda dhegaystayaal aan idiin haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka maraykanka donald trump oo sheegay in dalkiisu uu ku sii dhowaanayo inuu heshiis la gaaro dalka kuuriyada waqooyi
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabada qurux badan isla markaana barwaaqa ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
hagaag dhegaystayaal mar kale subax wanaagsan waa kow iyo tobanka bisha maarso sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waana subax ahada warkii oo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay in nabadda soomaaliya ay ku xidhan tahay iyadoo dalka laga xoreeyo kooxaha argixisada ah ee al-shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda oo hadalkan ka jeediyey furitaanka kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka dalka ayaa waxa uu ku baaqay in loo midoobo dagaalka si loo helo amni loona qaado canshuur
waxaan ka hadlaayey waxay ahayd markaan ka hadlaayey waxaan ka hadlaayey dalka xaaladda uu ku jiro xaalad adag inay tahay dalku inuu dagaal ku jiro inaan hurdada ka kacno dalka inaan dib u xoreynno waa maqlayseen dowlad goboleedyada farriinta ay noo keeneen xaqiiqatan xaqiiqda jirto waxay tahay waa inaan ka shaqayno dib u xoraynta soomaaliya inaan ka shaqayno aan ka xoraynno qolooyinka nabadiidka inaan dalka ka xoraynno oo aan oo aan oo aan nafteenna u hurno dhiiggeenna aan u daadinno dhaqaalaheenna aan ku bixinno walaalayaal taasaa koow ah taasaa koow ah macnaheedu waxay tahay waxay xaqiijinaysaa inaan nahay dad batriotig ah waddaniyiina markii aad dalkaaga xoraysato yaa waxaa imaanaya nabad iyo xasilooni nabad iyo xasilooni ma imaanayso dalkoo dagaal ku jira waxaa imaanaya nabad nabaddu markay timaaddo waxaa imaanaya in aan ismaamulno inaan maamul adag samaysanno markaan maamulka samaysanno waxaan isweydiinaynaa maxaan nabadda ku haynaynaa maxaan nabadda ku haynaynaa waa dalka waa xoreyn waxaan nabadda ku haynaynaa inaan cashuuro aruurino in qof walba uu jeefkiisa ku tawarruco inaan sugno inaan sugno kaakulayn shisheeye ma aha in dawladda loo daayo inay adduunka iyo caalamka u barya tagto ma aha canshuurta macnaheedu waxay tahay dawlad ma noolaan karto canshuur la'aan waa sida annagu aynan u noolaan karin hawo la'aan kalluunkana uusan u noolaan karin biyo la'aan macnaheedu waxay tahay markii aan canshuurta aruurino yaan waxaan bixinaynaa wax alla wixii adeeg aha loo baahnaa waxaan bixinaynaa mushaaharaad fiican waxaan bixinaynaa ciidanka ciidan fiican
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo hadalka ka jeedinayey furitaanka kalfadhiga baarlamaanka jamhuuriyadda munaasabad lagu soo dhoweynayey guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedkaasi sida uu noogu soo warramayo wariyahayaga maxamed deeq cabdi maxamed munaasabadan oo ahayd mid lagu soo dhoweynayo guddoomiyaha baarlamaanka galmudug cali gacal casar ayaa xalay lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug waxaana kasoo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug maxamed xaashi cabdi xildhibaano wasiiro iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana halkaasi laga soo jeediyey khudbado kasoo qaybgalayaasha qiiro geliyey iyo heese wadani ah ayna soo bandhigeen kooxda waaberi galmudug guddoomiyaha degmada dhuusamareeb macali nuur cilmi cabdulle ayaa ugu horeyn munaasabada ka hadlay waxa uuna sheegay in lagaba maarmaan ay tahay in bulshada lagu hogaamiyo siyaasad furfuran maadaama halkan caasimadii dhuusamareeb ay tahay madaxdiina ay ku ilishahay bulshadu waxay sugaysaa waxaa weeyaan in siyaasad dhammaystiran oo dhibyar lagu hogaamiyo haddii alla yidhaahdo saas baa la ynkaga fadhiyaa madaxda mar hadday israacda shacabkuna waa israacay galmudug waa mardowey hamdowda mudana gudoomiya si gaar ah ugu soo dhowaan shacabkii oo ku heloon caasimadii xafladana caawa aday kugu xusan tahay xildhibaane safiyo cabdulle iyo xildhibaane maxamed cabdulqaadir xaashi dholodholo ayaa halkaasi ka hadlay waxa ayna soo dhoweeyeen guddoomiyaha baarlamaanka galmudug mudane cali gacal inoo farxad inaan ku soo dhowayno annagoo ah xildhibaanada galmudug ee gobolgoboleedka gobolada dhexe laakiin hadda ah xildhibaanadii galmudug oo midoobay waxaan leenahay caawa waa maalinta caawa taariikh mudan oo ah caawadii uu ku soo dhoweynay galmudug mudane cali gacash gacal oo leenahay ku soo dhowow mar labaad iyo mar saddexaad galmudug dana guddoomiye soo dhowow anigoo ah xildhibaanada galmudug ayaa qayb ka ah inta ku soo dhowaynaysa waa habeen taariikhi ah waa habeen maaragtay aad iyo aad u weyn shalay haddaan ahayn dad tabar yaroo caato ah maanta waxaan dareemayaa qof xoog le inaan ahay maadaama aan caasimaddii joogo kuna soo dhowaynayno guddoomiyaha mar labaad iyo mar saddexaad soo dhowow mudana guddoomiye cali gacal casar guddoomiyaha baarlamaanka galmudug ayaa waxa uu xusay in guddoonka baarlamaanka iyo xildhibaanadu ay u yimaadeen ka qayb qaadashada dhammaystirka heshiiskii lagu soo gaaray jabuuti waxa uuna hadalkiisa sii raaciyey in bulshada galmudug xilligan aysan u baahnayn kala qoqobnaan wakhtigan hadda ah guddoonka oo aniga aan hogaaminayay iyo xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug ee qaarna ay yimaadeen ay hore u yimideen ay u joogeen qaarna ay naga daba yimideen oo maanta ay xildhibaano kale ay yimideen kuwo kalena ay soo socdaan waxa aan u nimid waxay tahay in aan heshiiskii lagu soo gaaray jabuuti oo ay soo gaareen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo madaxweynaha ahlu sunna sheekh maxamed shaakir ay gacanta ku soo jeedeen oo ay soo qaateen oo runtii ay mudan yihiin in lagu ammaano laguna taageero laguna garab galo maxaa jira deegaankan waad ogtihiinoo wax la kala qobqobo oo la kala xirxiro uma baahna dhibaato ayayna u geysatay shacabka reer galmudug dhammaantood kala xirnaashada ay kala xirnaayeen arrinkan caawa ay munaasabadan ay kow ka tahay munaasabooyinkii habeennadii lasoo dhaafo la dhigay waxay ka turjumaysaa reer galmudug inay gacmaha isqabsadeen madaxduna ay ku hogaaminayso sida ayaga ay danaynayaan runtii waa arrin lagu farxo ma aha reer galmudug oo keliya inay ku farxayaan ma ahane jaaliyadaha reer galmudug iyo deegaanada kaleeto ee dowlad goboleedyada jira oo waddanka hadda soomaaliya ka jira runtii siday ugu farxayaan wax la soo koobi kara ma aha maxamed deeq cabdi maxamed raadiyo muqdisho dhuusamareeb
guddiga doorashada qaranka ayaa wadatashi waxa uu kala samaynayaa doorashada sanadka labada kun iyo kow iyo labaatanka la doonayo in lagu qabto ama ay ka dhacdo dalkeena soomaaliya jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool dalka kanada cali axmed sheikh ayaa noo faahfaahinaya warka
mas-uuliyiin ka tirsan guddiga doorashooyinka qaranka ee madaxa bannaan ayaa kulamo wadatashi ah dalka kanada kula yeeshay jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool kaas oo ku aadan sida ugu wanaagsan ee dadka soomaaliyeed ee dibadaha degan ay talooyin uga geysan lahaayeen doorashada la filaya inay dalka ka dhacdo sanadka xaliime ismaaciil ibraahim xaliimeyari guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee madaxa bannaan ayaa sheegtay iyadooo la hadlaysay idaacadda v o eda inay muhiim tahay kulamada wadatashiga ee lala sameynayo qorbojoogta gurbajoogtana waxay ka mid yihiin dadkaas soomaaliyeed oo loo baahan yahay waxyaabaha ugu waaweyn oo loogu baahan yahay waxaa ka mida marka ugu horeysa bal ayaga horta uma micnaynayno doorasho waxay tahay maxaa yeele waxay ku nool yihiin waddan dimuqraadi ah oo qarn sanado boqolaal sano ay doorasho kasoo dhacaysa ay goobjoog u ahaayeen ayaduna doorashooyinkaas ay ka qayb qaateen qaarkood qof kasta meesha uu kasoo gaaray iyo waqtiguu yimidba oo doorasho micnaheedu way yaqaaneen waxaa jirtay kulankii novembar horaanteeda wiigeedii hore ay isugu yimaadeen madaxda qaranka waxay go-aamiyeen bishii shanta go-aamadii kasoo baxay waxaa ka mid ahaa guddiga doorashooyinka maadaama ay tahay in doorasho la sameeyo guddiga doorashooyinka inuu baxo ummadii wadatashi lasoo sameeyo lasoo hadlo soo ogaado caqabadaha jira laysla meel dhigo laga wada hadlo caqabadaha sidii looga gudbinaha gudoomiye xalimo yarey ayaa waxaa kaloo ay sheegtay in guddigoodu isku qaybiyey waqooyiga ameerika iyo dalalka yurub qeybo ka mid ah si ay ula kulmaan dadka soomaaliyeed ee dibadaha ku nool talooyinka ay soo aruuriyaanna ay horgeyn doonaan shirka madaxda maamul goboleedyada iyo kan dowladda federaalk ah ee ka dhici doona magaalada baydhabo waxaan tagnay nord america waxaan ka tagnay minneapolis toronto ottawa iyo washington d c yurubna london iyo muxuu ahaay birmingham iyo stocolma iyo waxaa dhici karta meel kale xataa in la tago nairobiyaa la tagi doonaa iyadana meel kasta ummadda soomaaliyeed ay joogto inaan raad ku yeelana aan jecelnahay waa shaqo ay noo dirta madaxda qaranka siddeed iyo labaatanka maarsa waxay iskugu imaanayaan baydhabo maalintaasaan rabnaa inaan hordhigno wax allaale wixii xogahon soo aruurinay qaar ka mid ah jaaliyadda soomaaliyeed ee degan dalka kanada ayaa soo dhoweeyey mas-uuliyiinta guddiga doorashooyinka madaxa bannaan iyo qaabka ay ula sameeyeen kulamada wadatashiga ah arrintan anaga ahaan guddiga waxaan ku biirinaynaa maadaama waddankan aan waxyaabo badan oo ka qayb qaadana doorashada waxaan ku biirinayaa marka hore in lasoo saaro sharciyo ku saabsan xagga doorashada islamarkaana la sameeyo tirakoob ummadda soomaaliya lagu tirakoobayo si qof kasta oo soomaali uga qayb qaato doorashada ka dhacaysa waddankooda soomaaliya yaasiin abikar talada ugu weyn aan siin lahaa kuley waxay tahay in ay ka shaqeeyaan nabadgelyada sidii nabadgelya loo heli lahaa in ay ka al-shabaab ka saaraan meelaha ay ku jirto in isku socodka iyo iyo nabadgelyada deegaanada naskooda la helo asalaamu calaykum magacayga waxaa la yidhahdaa axmed jindi fiiruus waxaan ku noolaa magaalada tolono marka waxaan ku biirinaynaa talooyinka aan ku biirin karno si lagu gaaro doorashada one man one vote waxa weeye marka hore in la dhamaystiro dastuurka maaragtay qabyada ah iyo intercoob la sameeyo bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa lahaani geesi gomey waxaan ka tirsanaa jaaliyadda canada siiba magaalada toronto dastuurka hadduusan saxnayn ama uu toosnayn dastuur bermada la haysto qof iyo cod waa laga qaybgeli karaa laakiin dastuurka layiri qabyo qoraal uu weli taagan yahay oo gobol walbaba iyadoo soomaali ay hal yihiin oo laisla wada dhashay bariga galbeed iyo koonfurila iyo dhinac kasta haddii la raaco dad baa jiraan meel ay aadaanba ka saynin guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee qaranka ayaa wada qorshayaal badan kuwaasoo ay ka mid yihiin sida ugu wanaagsan ee dalka ay uga dhici karto doorasho qof iyo cod ah marka la gaaro xilliga loo qorsheeyay inay doorashadu dhacdo ee sanadka laba kun kow iyo labaatan kulamadan wadatashiga ah ee guddiga doorashooyinka uu ka bilaabay dalka dibaddiisa waxaa horey ugu horreeyey kulamo wadatashi ah oo guddigu uu ka qabtay guud ahaan soomaaliya waxaana guddigu uu tegay qeybo badan oo ka mid ah gobollada dalka waxaana kulamadaas diiradda lagu saarayay sidii dadka talooyin loogu heli lahaa cali axmed raadiyo muqdisho
wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudugna waxa ay dhagax dhigtay dhismaha cusbitaal loogu talagalay inuu adeego bulshada deegaanka qarsooni lagu magacaabo ee hoostaga magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug wariyahayaga safiyo sheekh cali ayaa warkaa nooga soo dirtay gaalkacyo
wasaaradda caafimaadka galmudug ayaa cisbitaal u yeelan doona ka dhagax dhigta deegaanka qarsooni oo dhaca bariga gaalkacyo halkaasi oo muddooyinkii dambe ay ka jirto xaalado caafimaad darro qarsooni ma lahan adeegyada asaasiga ee nolosha sida waxbarashada caafimaadka isgaarsiinta iyo adeegyada horumarineed ee bulshada sida ay sheegeen qaar ka mida dadka deegaanka qarsooni wasaaradda caafimaadka baa noo timid waxaanu aadi jirnay gaalkacyo iyo waddan ka fog baanu aadi jirnay dawaad u doono jirnay hadda maxaan helay daawo maxaata caafimaad iyo isbitaal fiican iyo barnoloyo waxaan doonaynaa markee way wax fiican naloo qabtaa hadda waa dadku waa iska dhidhintaa laakiin adeeg caafimaad aan haysan baa jira oo iska dhidhintay oo caafimaad adeeg aan haysan maantay ka hor waxna soo qaabilay oo noogu yimi oo meeshaan oo ama adeeg caafimaada ama adeeg waxbarasho ah ma ay jirin maanta ka hor sidaas maantay baahideenna maantay haddii aan ka warbixinno maanta waana soo qaabishay dawo wanaagsan iyo taqaadiir wanaagsan baa ilaahay noogu soo dhiibay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal baan u mahad celinaynaa wax markaan ka horna soo qaabilay oo ama caafimaada ama waxbarashaa oo labada wasaaradoodba midna ma hayno ilaa maantay ayayna soo qaabileen meeshaan hadda qofkii ku jirada ama gabadhii ku jirta ama wiilkii ku jirta baabuur male ambalaas male dadku waa dad iska tabar yar wasaaradda caafimaadka galmudug oo kaashanaysa dhakhaatiirta gobolka ayaa maanta gaarsiisay daawooyin kala duwan si looga hortago xaalad caafimaad darro oo dadka deegaanku ay wajahaan isku duwaha wasaaradda caafimaadka galmudug doctor shaakir aadan cali iyo kormeeraha wasaaradda waxbarashada galmudug sahal nuure oo dhagaxdhigga ka hadlay ayaa sheegay in dadka deegaanka looga baahan yahay inay iskutashi sameeyaan maamulkuna uu garab istaagi doono laakiin insha allahu tacaala waxaan dardar gelin doonaa wiigaga soo socda in iskuulka dib loo furo oo uu dib loogu shaqeeyo insha allah ballaarinta iskuulka u baahan yahayna waan ballaarin doonaa insha allah maanta waxaan si u yeelatay inaan soo gaarno deegaanka qarsooni oo soddon iyo shan kilomitr u jirta magaalada gaalkacyo waxaan qabanay bukaano ama aan daaweynay bukaano oo xisaabtooda dhan tahay laba boqol iyo labaatan iyo kow bukaan oo iskugu jira ilmo yaran ay dad waayeela iyo dad dhedhexaad ah bukaanadii aan qabanay boqol lix iyo shan qofood waxay ahaayeen ilmaha da-dooda ka yartaa shan sano sidoo kale waxaa farxad naa maanta inaan dhagax dhignay xaruntii caafimaad ay ugu horeysay ee yeelato deegaanka qarsooni oo oo muddo badan jirtay waxaan rajeynaynaa inay noqoto xaruntii ay ka faa'iidi lahaayeen dhammaan deegaanka qarsooni bulshada sheekh cali warbaahinta qaranka soomaaliyeed baalkacyo
qabanqaabada shirka sanadlaha ah ee arrimaha diinta looga hadlayo oo ay ka qaybgelayaan culimaa udiin soomaaliyeed ayaa ka socota magaalada oslo ee caasimadda dalka norway xasan rasta ayaa warka norway nooga soo diray mu'tamar sanadlihii lix iyo tobnaad ee walaalooba addoomaha allow ayaa lagu wadaa inuu ka furmo magaalada hoosle ee caasimadda dalka norway sagaal iyo labaatanka bishan maarso waxa uuna socon doonaa ilaa iyo kowda bisha afraad mu'tamarkan uu soo diyaariyey masjidka tawfiiq ayaa la ogeysiinayaa ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalalka skandinabiyanku inay ka soo qayb galaan iyadoo sanadkan lagu soo casumay culimaawidiin badan oo soomaaliyeed sida uu sheegay guddoomiye ku-xigeenka masjidka tawfiiq islamic center cabdixakiin ismaaciil mutamarkan lix iyo tobnaad waxaa ka soo qayb geli doona culimo soomaaliyeed oo badan kuwaas oo kale ah aan ku bilaabo waddanka norway culimmada ka socota sheekh mustafe xaaji ismaaciil haaruun sheekh dhaktar cali maxamed saalax imaamka iyo khadiibka masjidka towfiiq sheekh dhaktar maxamed iimaan aadan shaadibi iyo sheekh maxamed boor waddanka swiden waxaa ka socda sheekh yuusuf axmed waddanka ingiriiska waxaa ka iman doona haddii alla idmo doctor sheekh cabdibaasid sheekh ibraahim iyo doctor axmed daahir aweys waddanka denmark waxaa insha allahu wa tacaala ka iman doona sheekh maxamuud xasan abudalxa waxaa sidoo kale waddanka qatar ka iman doona sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi hargeysa waxaa ka iman doona sheekh almis yaxye sheekh ibraahim muqdisho waxaa ka iman doona sheekh axmed maxamuud sheekh axmed yare waxaa waddanka netherland ka iman doona sheekh suldaan gasle haddaba walaalaha deggan dalalka skandinabiyanka waxaannu ka codsanaynaa inay ka soo qayb galaan mutamarka lix iyo tobnaad oo ka qabsoomi doona magaalada oslo ee waddanka norway
xasan siciid xasan raasta s n t v oslo norwey
halkaa warkaa kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya warka gudaha ayaad dhegaysateen markaana akhbaaraadka dibadda madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa sheegay in uu diyaar u yahay inuu wadahadal la gaaro dalkiisu dalka kuuriyada waqooyi donald trump madaxweynaha maraykanka ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka waxa uu ku sheegay in dalkiisu uu qarka u saaran yahay inuu heshiis la gaaro kuuriyada waqooyi isagoo hadalka ku soo beegmay kadib maalin uun kadib markii uu aqbalay inuu la kulmo dhiggiisa dalka kuuriyada waqooyi kim jon un mar sii horreysana madaxweyne ku-xigeenka dalka maraykanka mike pence ayaa sheegay in go-aanka kuuriyada waqooyi ee ku aadan in hogaamiyahooda uu la kulmo madaxweyne donald j trump ay tahay mid muujinaysa in waa in takoorka iyo cadaadiska uu maraykanku ku hayo waddankaasi uu yahay mid shaqeeyey mike pence ayaa sheegay in maraykanka ay sii wadi doonaan cadaadiska lagu hayo xukuumadda pyongyang ilaa laga hirgelinayo hadafka ah in ay ka tala baxaan barnaamijkooda hubka nuukleerka dhinaca kale aqalka cad ee looga arrimiyo dalka maraykanka ayaa sheegay in aysan jirin wakhti iyo goob cayiman oo loo asteeyey inay ka dhacaan wadaxaajoodyada la sheegay inay dhex mari doonaan madaxweynayaasha dalalka maraykanka iyo kuuriyada waqooyi donald trump iyo kim jon un afyeenka aqalka cad ee waddanka maraykanka zara sandris ayaa sidoo kale ku gacan sayrtay in madaxweyne trump uu aqbalay casuumaadda ay fidisay xukuumadda pyongyang ee shuruud la-aanta ama shuruud la-aan uu ku aqbalo inkastoo trump uu leeyahay waan aqbalay waana diyaaraan u nahay in dowladdaydu ay markaasi wadahadal la gasho kuuriyada waqooyi mar sii horreysay madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa waxa uu ku nuxnuxsaday in heshiiska lala gaaro kuuriyada waqooyi uu yahay mid muhiimad weyn u leh dalkiisa maraykanka waxaana taasi ay muujinaysaa in xurguftii iyo colaaddii fogaatay ama aadka markaas saamaynta ugu yeelatay dunida ee u dhexeysay dalalka maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ay haatan tahay mid intii hore ka yaro xasiloon dhegeystayaasha qiimaha hole warkii subaxnimo ee aad ka dhegeysanayseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa nagaynta ciddii uu seegay waxa ay dib uga dhegeysan kartaa bogga internetka aanu ku leenahay radio muqdisho dotnet isaga oo maqala sidoo kalena isagoo qoraala ayaad ka heli kartaan waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warka war soo saareennu waa maxamed cali axmed rooraaye soo dhowaada